halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa habeennimo sabtiya oo siddeed ay tahay bisha maarj sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda iyada fiidnimona wadajir halkan waxaa uga soo jeedin doona caashe ibraahim iyo anigoo ah sahre cabdi
dagaaladu waa waa socdaan waa dagaalo looga safeynayo nimankii nabadiinka ahaa ee khawaariijka ahaa ee gobolada soomaaliyeed gaar ahaan hadda dagaaladan ka socda gobolka bakool iyo gedo wayna ku guulaysteen runtii meelihii ay soo gaareen hadda nabad baa loo joogaa
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan musdhaf mukhtaar guudow oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlaya dagaalo ka dhacaya gobolada bakool iyo gedo
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii caawo kale aad dhegaysan jirteen ee martida mikrofoonka iyo caweyska washington hase yeeshee bal marka hore ku soo dhowaada warkayagii dunida
wararka ka imaanaya gobolka bakool gobolada bakool iyo gado ayaa sheegaya in ciidamada etoobiya ay dhowaan ku biiray amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ay galeen degmada waajid iyadoo dagaal kalena uu ka dhacay duleedka degmada buurdhuubo ee gobolka gado ciidamada etoobiya oo ku hubaysan taangiyo iyo gawaarida kale ee gaashaaman oo ay weheliyaan cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta galay degmada waajid ee gobolka bakool oo sagaashan kilomitir u jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada huwanta ayaa iyagoona la kulmin wax iska caabin ah waxay qabsadeen magaalada kadib markii maleeshiyaadkii al-shabaab ee ku sugnaa magaaladaasi ay isaga baxeen dhinaca kalena dagaal ayaa saakay waxa uu ku dhex maray ciidamada huwanta ah iyo maleeshiyaadka al-shabaab deegaanka xamure oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir dhinaca galbeed ka xigta degmada buurdhuubo ee gobolka gado warar aan la xaqiijin oo naga soo gaaray gobolka gado ayaa sheegaya in dagaalka uu ka socdo in dagaal uu ka socdo duleedka degmada buurdhuubo
kooxda samata bixinta ee vietnam ayaa waxa ay ka baadigoobayaan halkii ugu dambeysay ee lagu waayey diyaaraddii malesian airlines jet laba dhibcood oo waaweyn oo laba baroodoo saliida oo ka tifqaya ah dowladda vietnam ayaa waxa ay sheegtay inay u direyso doomaha gurmadka ah meel ku taalla cirifka koonfureed ee dalkaasi halkaasoo lagu arkay dhibcaha saliidda ka tifqaya diyaaradda calaamada muujinaysa shidaalka dareeraya ee diyaaradda ka socda ayaa la sheegay midiiba inuu dherarkeedu la egyahay shan iyo toban kilomitir waxa ayna u muuqata ayaa la yiri inay muhiim u tahay helista dhibcahaasi shidaalka ah diyaaradii halkii ay ku dambeysay diyaaraddaasi ayaa waxa ay ka timid kulalambul waxa ayna ku socotay biljiin iyada oo siday aruurnimadii saakay ahayd rakaab dhan laba boqol sagaal iyo soddon rakaaba iyo shaqaalaheedii maraakiibta iyo diyaaradaha dalka vietnam iyo sidoo kale dalalka shiinaha iyo filibiin ayaa iyaguna dhankooda waxa ay baadigoob ugu jiraan helista diyaaraddaasi waxaana laga baadigoobayaa meel iyadu dhinaca koonfur galbeed ka xigta jasiirad ku taala vietnam oo baddaasi dherarkeeduna uu yahay laba boqol iyo afartan kilomitir diyaaradda maleeshiya airline m h saddex boqol iyo toddobaatan waxaa la waayey saacad kadib markii ay kasoo duushay caasimadda maleeshiya hay-adda taageerada iyo amniga ee yurub ayaa sheegaysaa in xoogaga taabacsan ruushka ee ku sugan kremiya ay mar kale diiday in koox caalami ah oo wax eegta oo isku dayayay in ay galaan qaybtaasi ka tirsan waddanka ukraine kadib dhacdadii sabtidan ayaa diidmooyinkii isxigxigay ee ugu dambeeyey ay sameeyeen xoogaga taageersan ciidamada ruushka ee gacanta ku haya maamulka kremiya ee loo yaqaano o s c e waxa ay ku sheegeen bartooda twitter-ka in kooxdu ay dib ugu noqon doonto magaalada ku taalla dhinaca koonfureed ee waddanka ukraine ee kherson sidoo kale sabtidan ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Poland waxa uu ku dhawaaqay in Poland ay ka soo daadgureysatay diblomaasiyiinteeda ku sugan deegaanka la yidhaahdo Sekatsbol iyadoo ay sababtuna tahay sida hadalka uu dhigay carqaladaha uu halkaasi ka wada ruushka si hayaha xilka wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa ku baaqay xal diblomaasiyadeed iyo in si nabad ah lagu sameeyo lagu dhameeyo xiisadda ka taagan waddanka Ukraine
habeen wanaagsan dadkana dhegaysanaya oo halka wararkaasi ay idinkaga imaanayaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da aynu ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen wararka ka imaanaya gobolada bokool iyo gado ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada etoobiya ee dhowaan ku biray amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ay galeen degmada waajid iyada oo dagaal kalena uu ka dhacay meel shan iyo labaatan kilomitir u jirta degmada buurdhuubo ee gobolka gado dhinaca kale waxaa isu soo taraya baaqyada ku wajahan gurmad bini-aadnimo oo lala gaaro dadka ku nool goboladaasi oo iyagu ay isugu darmeen colaado iyo dhibaatooyin xagga nolosha ah wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa warbixintan nooga diyaariyey ciidamada etoobiya oo ku hubaysan taangiyo iyo gawaarida kale ee gaashaaman oo ay weheliyaan cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta galay degmada waajid ee gobolka bakool oo sagaashan kilomitir u jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada ayaa ka soo dhaqaaqay xalay saqdi dhexe magaalada xudur ee xarunta gobolka oo ay shalay si rasmiya ula wareegeen meel labaatan kilomitir u jirta magaalada ayaa saaka aroortii uu dagaal kooban ka dhacay waxaana ciidamada huwantaa u suura gashay inay dagaal la-aan ku qabsadaan magaalada kadib markii maleeshiyaadkii al-shabaab ee ku sugnaa magaalada ay isaga baxeen weli ma jirto wax xoga oo laga hayo in khasaare uu ka dhashay dagaalkii koobnaa ee magaalada bannaankeeda ka dhacay saaka iyo in kale dhinaca kale dagaal ayaa saakay ku dhex maray ciidamada huwanta ah iyo maleeshiyaadka al-shabaab degaanka xamure oo qiyaastii labaatan iyo shan kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada buurdhuubo ee gobolka gedo wararka ka imaanaya degaanka ayaa sheegaya in meydadka ilaa iyo afar qof lagu arkay halka uu dagaalku ka dhacay saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa sheegtay in shanta qof ee dhimatay ay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka al-shabaab dhinacoodana uusan khasaare soo gaarin afhayeenka ururka ahlusunna ee gobolka gedo sheekh maxamed yuusuf alkaadi oo ka mid a mas-uuliyiinta horkacaysa dagaalka gedo ayaan qadka taleefanka kula xidhiiray isagoo ku sugan sida uu ii sheegay meel siddeed kilomitir u jirta magaalada buurdhuubo wuxuuna iga warramay dagaalkii maanta walaala jaal saaka dagaalka wuxuu ka dhacay meel la yidhaahda xamure oo difaacii shalay aan kasoo saarnay iyo buurdhuuba u dhexaysa dagaal muddo aada u yar socday ilaa soddon daqiiqa ayaa halkaa ka dhacay ilaahina waa nagu guuleeyey oo meesha waan ka kala cayrinay haddana magaalada buurdhuubo waxaan u jirnaa sideed kilomitir ayaan hadda u jirnaa insha allahu tacaala inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan galnana waan rajaynaynaa waxaanu aragnay intii anagu aan aragnay oo meeshii doorta dagaalka aan ku aragnay waa ilaa afar qof baktigooda baa meesha yaallo ayagoo halkii yeelana waan kasoo tagnay dhaawac iyo codtii hadda ay qaateenna anagu war uma hayno buurdhuuba markaan qabanana insha allahu tacaala tallaabada labaad oo ku xigta baar dheer ayay noqon doontaa in iyadana aan ka saarno kadibna gobolada dalka soomaaliya oo khawaarij ay ka jirto baan sii aadi doonaa hal qof oo al-shabaaba intii dalka soomaaliya uu ku nool yahayna dagaalka aan ku jirna waa uu ii socon doonaa insha allahu tacaala dhinaca kale warar aan la xaqiijin oo gohorow naga soo gaaray gobolka gedo ayaa sheegaya in dagaal uu ka socdo duleedka degmada buurdhuubo inkastoo uu yaryahay khasaaraha nafeed ee ka dhashay duulaankan ka bilowday gobolada gedo iyo bakool ayaa waxaa isu soo taraya walaaca laga qabo xaaladda bani-aadnimo ee haysata dadka degaanka oo badankooda ka barakacay guryahooda iyagoo ka baqanayay in lagu duldagaalamo xaaladda bani-aadnimo ee degaanada laga saaray ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay aada u liidato dadkana ay haystaan dhibaatooyin isugu jira biyo iyo cunto yari weli cusmaan laxos waa guddoomiyaha hay-adda somaali aidan development organisation oo marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo saado waa dad aada u liito cunno la-aan hayso biyo la-aan ay hayso daawo la-aan ay hayso wax kasta oo baahi oo bili-aadan hayso ay hayso weeyaan una baahan in loo gargaaro waxaan kusoo arkay dad aada u baaba-san oo aada u rafaadsan sidoo kale waxaa qayladhaantaasi la mid ah muujiyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ku sugan magaalada baydhabo xildhibaan mustaf mukhtaar guudow oo ka tirsan xildhibaanadaasi ayaa v o eda uga warramay dagaalada iyo saameynta ay dadka shacabka ah ku yeesheen dagaaladu waa waa waa socdaan waa dagaalo looga safeynayo nimankii nabadiidka ahaa ee khawaarijka ahaa ee gobolada soomaaliyeed gaar ahaan hadda dagaaladan ka socda gobolka bokool iyo gedo wayna ku guuleysteen runtii meelihii ay soo gaareenna hadda nabad baa loo joogaa waana ugu hambaliyeyneynaa guusha ay gaareen waxaa intaas dheer waad og tahay shacab fara badan oo shan kun oo qoys baa magaalada ku jira ka baxday shantaas kun oo qoys oo ceelbert u baxday waagii nimanka nabadiidka ay magaalada qabsadeen waxaa kasii daran shalay iyo daraad intaysan ciidanka dawladda iyo ciidanka amsom aysan soo gaarin magaalada xudur dadkii deganaa ayay ku qasbeen inay ka qaxiyaan magaalada oo ay yidhaahdaan ka baxa ciddii ka bixi weysana waa dilaynaa dadkii baa duurka u wada dhaxay oo maanta iyadoo xilli maarsa jiilaalah lagu jiro taas baan u dirayna anoo ka faa'iideysanayo v o e da in dowladda federaalka gaar ahaan xukuumaddu ay la gaarto gargaar degdeg ah meelahaas laga soo saaray cadowga dagaaladan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda soomaaliya ay ku hanjabtay in sanadka labada kun afar iyo tobanka ay ka saari doonto maleeshiyaadka al-shabaab guud ahaan soomaaliya iyadoo kaashanaysa ciidamada amisom oo ay kuwa ethoobiyana ku jiraan ciidamada ethoobiya ayaa dhammaadkii sanadkii labada kun iyo lixdii ka saaray maleeshiyaadkii maxaakiimta islaamiga gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo ay ka talinayeen hase yeeshee dowladdii soomaaliya ee xilligaa kama faa'iidaysan duulaankaas dadka ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa qaba in duulaan militari oo looga xoreeyo al-shabaab dhulka ay haysato uusan ku filnayn nabad kusoo dabaalidda soomaaliya iyo ciribtirka kooxdan hase yeeshee loo baahan yahay maamul fuliya adeegyada bulshada oo shacabka deegaanadaasina ay raalli ka yihiin aad buu u mahadsan yahay maxamed calood xasan ayaa warbixintaasi gobolada gado iyo bokool nooga soo aruuriyey isaga ayaana noo soo jeediyey
dhinaca kalena sanad kadib ayaa qoysaskii hore uga barakacay degmada xudur ay haatana dib ugu soo guryo noqonayaan guryahooda dadka wakhtigana soo noqday waxay horey uga qaxeen deegaanadaasi iyo deegaanada ku dhowdhow markii kooxda al-shabaab ay sanad ka hor kala wareegtay ciidamada dowladda soomaaliya saxre cabdi axmed ayaa khadka taleefonka ee xudur waxay kula xiriirtay cismaan cali ciise oo ka mid ah dadka degan degmada xudur ee gobolka bokool wuxuu naga warramay goortii uu ka cararay iyo soo noqoshadiisa
maarso toban iyo toddobadeedaan ka barakacnay haddana toddobadeedaan kusoo noqday oo sa hal sanaan ka maqnaa oo wax yar laba maalamo dhaman maxaad toban iyo kow beri dhaman maxaad markii hore uga barakacday waxaan uga barakacay niman la yidhaahdo al-shabaab ayaa wadanka maadaama ay nala joogeen ciidamada etoobiya oo naga tegay darteedaan uga barakacnay waagaasi haa waaga saasaan uga baxnay maadaama aan rabnay dawlad oo dalka ah oo soomaali ah oo dhisanto aan rabnay darteed aan uga barakacnay waxaan aadnay meel la yidhahdo ceel berde labaatankii aan tagnay haddana adi labaatankii bishii maajan tagnay haddana waxaan joognaa maanta cudur oo maalintii todob maalintii bishii todoba aheedaan imaaday waayahay shalay waxaad hore uga barakacday sidaad ii sheegtay xudur markii ciidamada etoobiya ay ka baxeen cabsi aad ka qabtay shabaab maantana markii ciidamada etoobiya ay kusoo noqdeen ayaa timid adigu ma siyaasiyiintaad ka mid tahay mise dadka caadiga ee magaalada degan ee rayidka ayaad ka mid tahay walaalay waxaan ahaa nin ganacsada oo magaalada joogo maadaama aan la noolan waayey nimanka magaalada xoogga ku haysto al-shabaabka ahaa saas darteedaan u barakacay sanadna waxaan soo joogay meel la yidhahdo ceel berde meeshaan gaxooti ku ahaa haddana alxamdulilah magaaladeyda oo xur ahoo dawladda soomaaliya iyo amasom ay joogaan aan joogaa maanta waa tahay marka haatan dib ayaad usoo noqotay ciidamada etoobiya kuwa dowladda soomaaliya ayaa jooga maxaad ka filan kartaa iyaga marka waxaan ka filan karaa haddii ay sidii hore kolley hadda ciidamo maandeed le waaye hadday sidii hore oo intay magaalada joogaan sidii ahaan doonaan nama ogin dhibkaas goonigeedu waaye laakiin haddii ay shaqeeyaan oo ciidamo oo dawladda soomaaliya oo la dhisayna la helo waxaan filaynaa inaan magaaladayna xornimo ugu noolaan doono oo aan aan joogi doonno waana ku shaqaysan doono insha allah degmada xudur yaa kaala barakacay ma caruurtaada xaaskaaga ehelkaaga mase adigoo keligaaya ayaa ka tegoo dib ugu soo noqday haatan horta aniga laba xaas baan lahaa haasna waa ila barakacay haasna waxaan u diray ilmaha qaar waa baydhabo qaarna waxay joogeen magaalada xudur ayaa rafaad iyo dandar ku ahayd maadaama intaas ka maqnaa maanta oo sideedda maarta ayaa la kulmay ilmahayga oo nabad qabo oo aad iyo aad u rafaadsan waayahay adigu ma ciidamadaad ka mid tahay maya walaalay ani nin shacab baan ahay nin shacab baan ahay oo ganacsadaa marka hore waan kuu sheegay marka meesha tegina uma darsan ciidan laakiin waxaan ahayd taayiro dawladda ah oo dawladaan rabnaa waa tahay dalka inuu dawlad ka dhasho ka dhalato muddo ay nabad ku noolaato waayahay wax kasta ay helaan oo noloshooda caadi noqotaan rabnay Wa- waa tahay.
u dhacnay adina waa soo hornay insha allah haddana sidaasaan rabnaa walaalay waa tahay bal waxaad iiga warantaa marka ma qoyskaaga iyo adiga oo keliya ayaa ka barakacay magaalada markii hore haatanna kusoo noqday mise qoysas kale oo kula mida ayaa jira
walaalay markii hore waxaa ka barakacay dad hadday u yar yihiin saddex kun oo qof dhan qaarkooda waxay aadeen baydhabi oo magaalada la yidhaahdo xamar iyo doolow iyo bidey markoon hadda isla imaaday kun iyo saddex boqol oo qof oo ilmo wato oo boosoo intaas leega hadda la imaanay marka walaalay dadkaas dad dhabaataysan waayo magaaladan intaasa dhab lagu hayay marka taasaa hadda kolle ani keligay ma ahayn ummad badanaa ka saxday waxba kuma harin maanta laga baxay magaalada
cismaan cali ciise ayuu kaasi ahaa oo isagoo maanta dib ugu soo gurye noqday degmada xudur ee gobolka bokool khadka telefoonka iigu warramaya goordhaweyto waa hagaag habeen wanaagsan ayaynu mar kale hawada idinka leenahay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii cawayska washington waata sahre cidla nuur oo nala socodsiisa
wacanow wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington oo aan hubo caawa inaad qosol iyo maad badan aa ka hirqan doontaan qodobadaan idinku hayana waxaa ka mid a qodobo la sheegay inay muhiim u yihiin dadka ku cusub wadamada qurbaha waxaad kala kulmaysaa waxaa kamid a waxaad og tahay maku sheega waxaan ogahay maku weydiiya waxaad arkayso maku tusaa aan kuwaare kow dhe dhegayso ama aa dhegaysan adoo nool qof kale noqo iyo isdabaali waa toddobada xeerka ee u yaala waxaad kaloo aad maqli doontaa fanaan soomaaliyeed oo afka kuuriyaanka ku heesaya cajab Neubikin Tolkiluye, Julmen Kikwaza, Kijoktori Ulimio, Kijare Murani.
iyo weliba sheekadii adeegto intaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku maqli doontaan caawa iyo caweyska aan ku bilaabay af soomaaligu sida luuqadaha kaleba ay lahjado amaba habraac kala duwan u leeyihiin ayuu gobol walba dadka degaa u leeyahay lahjad u gaara oo lagu baadi sooco iyagoo guud ahaanba af soomaali ku wada hadlaya mubaarig qoor u baxay oo hore uga tirsanaan jiray kooxdii fanaaniinta danan wuxuu nasiib u yeeshay inuu maro gobollo badan oo ka mida soomaaliya iyo guud ahaan dhulka soomaalidu degto waxaanu barnaamijka caweyska washington inoogu soo gudbinayaa kaftan kala duwan iyo lahjadaha gobolada oo uu qaab suugaaneed u sameeyey mubaarig wal horta dee lahjaduhu af soomaaligu wuu isu tegayaa oo isku ujeeda un baa layahay oo af soomaali baa dadka ku wada hadlayaan laakiin lahjadihii iyo deegaamadii baa kala duwaya tusaale ahaan eh, soomaalida galbeedka dadka jooga ama deegaanka d d d s eh, la yidhaahdo ama deegaanka soomaalida waa deegaanka soomaalida dadka jooga waxaa laga yaabaa inuu ninku matalan oo kale eh, jacaylkiisiba la yaaban yahay oo uu leeyahay agaca shaqaygow awowgii la nahariyow wala eegan dabadeed oodinu kala rogan aha inuu yidhi idhaahdo Wa- waxaa laga yaabaa ninka boora ma jooga laftiisu inuu laba yaaban yahayba haddii uu burco oo kala yimaado ama deegaan kale la tagabo wax dee ha- hawshiisa uu la yaabo oo yidhaahdo eh, ja'da gabayga anigoo yar baan jaanan ku ahaaye jaaraa horato waagaan fadhiyey dilana joogaayo jirid adag haddii la igu xidho jebin ma waayena waa ku jaha wareeraa ninkii tani dhex joogaay Ha, waa ku jaha wareera ninkii tani dhex jooga wey waa tahay had horaad usoo soconaysa waxa laga yaaba hargeysa inaad timaado oo waxa laga yaaba dee laabtaaba la lulayaa oo ilaahay ha u naxariistay good shimbirheestiisa baa la qaadaya waxa laleeyahay lula lula laabta wada lula ayaa laleeyahay Ho- horaad soo soconaysaa burcaad imanaysaa dee heshi heestii jawhara luule cumar luule dadka waa u saaran oo burcana uga baxay dhankaa bari oo buuhoode buraan ka haybsaday oo beryana dhuray biir sacaynaba weeye waa tahay waa horaad uga sii soconaysaa beri baad gaaraysaa waxa laga yaabaa islaam baaba la yaaban inankeedii oo raadiyihii ka xumeeyey mid kale oo deedna doonaysa inay ugu faanto oo tirahdo iyadu gabanada iyadu raadiyaha waa furaaniin xiraaniin mana jebiyaaniin horo gabanada iyadu horo waxay yidhahdeen gabanada raadiyaha waa furaaniin xiraaniin mana jebiyaaniin horaad uga sii gudbaysa waxaa laga yaabaa inaad gaadho gaalkacyo inan baaba laabta garaacaysa gebigeedigo Eh, aniguna intaa waan heesaya hawada iyo naftuna mahardamahayaan ba inantaa lafteedu gaalkacyo inantaasina joogta waa tahay horaad uga sii gudbaysaa toos baad usii soconaysaa ilaa beled weyne ilaa muqdisho deegaanka markaad gaadho nin baaba la yaabsan dee wixii jacaylka la odhan jiro oo la- laftiisii haleelay oo wuxuu ku leeyahy nafta jooga weyne xaa jira nafta jiifo weyne xaa dhacay walaxays qarbudaye macni waa lahjadihiiba kala yara duwan walaxaas qarbadaya ha waxbaa dee waxbaa shidayo oo waxbaa ku dhex jira horaad uga sii soconaysa waxa laga yaaba afgooyo dhulkaa marka aad tagto weli kacaanki waaba laga yaaba inay uheestaan oo yidhahdaan taana meel taal taana meel taal ninkii taalta towrada toogehays hoogeeya guuda hoogeeya guuda hokuunkee nahaay xisbiga hasuusta macnii xuskiisii baaba lagu jiraa bay iyo eh, eh, bakool iyo inaad sii gaadha iyo ilaa ilaa baar dheer me- meel kusii simano Eh, dee mahmaahyahooda way iska fara badan yihiin waxa laga yaabaa nin baaba ilaa maanta ku warramayo oo waxa uu kuleeyahay eh, wisin esira baa bahalle baa hortaayin surmi obsi daraadeed baa haadi new city markaan waa lahjadihii soomaaliga oo dee kala duwan saasaa lahjadaha soomaaliga ahi ay u kala duwan yihiin waa tahay mubarak adigoo aad iyo aad ugu mahadsan wakhtiga aadna siisay En, in muddo aabaad ku noolay dibadda En, ma jiraa wax suugaana oo aad ka samaysay nolosha qurbaha oo dabcan aada uga duwan tii ee dalkeennii ama meelihii aanu ka nimi sugaan runtii kama samaynin oo kollay dee maalin kasta oo la joogo wax baad kula soo maraya wax gaara kama samaynaysa wixii kusoo maraba waad ka samaynaysaa waa dhab tusaale ahaan waxaa la yidhahdaa to- eh, to- markaad qurbaha joogto dibadda usoo baxdo toddoba xaaladood baa lagaa doonaya marka si aad qurbaha ula qabsato dee ilaa nin eh, halgan ku jira baa tahay waa tahay marka waxaad kala kulmaysaa waxaa kamid a waxaad og tahay ma kuu sheega waxaan ogahay ma ku weydiiya waxaad arkayso ma ku tusaa aan ku waare kow dhe dhegayso ama aad dhegaysan adoo nool qof kale noqo iyo isdabaali waa toddobada xeerka ee u yaala
maxay yihiin markaas dabada haddaad noo fasisho toddobadu waxa weeyaan qo- qofku de weyna wuxuu og yahay baad u sheegaysaa haddaad ilaasadi kala been baad sheegaysaa waxa wey waxaad og tahay ma kuu sheega waa tahay Een, waxaan ogahay ma ku weydiiya waxaad og tahay inaad wada weydiinaysaa Mhm.
adoo nool qof kale noqon laba xaaladood bay noqonaysaa maanta oo dhan oo maanta oo dhan baan kuu sheekaynaya anigoo eh, een, eh, el- eh, ninka loo yaqaano mubaari goor ubaxaya baan waxaan ahay qof kale ahay saan ku ahayna si kale maahe magac kale aan ku jooga dee waddanka aan jooga waa adoo nool qof kale noqo dee cabdillahi jaac baan ahay maanta oo dhan ilaan macni wari wax kale lagu dhiibay arradii lagu joogaaya waa adoo nool qof kale noqo waa tahay
marka xeerada caynkaas weeyaan marka suugaanta kale way fara badan tahay istabaalina eh, laakiin waa ayaa istabaalina waxaa dad waayaha u firfirsato adaa mashquulaya markaa waa jawa- taas way kula tegaysaa way ku jiidanaysaa taasi ah
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaa inoo soo socda waraysi aad u xiiso badan oo na dhex maray fanaanka soomaaliyeed cabdi baadil ibraahim balse aynu qadar kooban ka dhegaysanno sheekadii adeegto iyo maryan oo caawa baxarkii ugu weynaa shabtidhi kadib markii sidaa toddobaadkii horeba ku maqlayseen reer cusub loo shaqogeeyey waa kan xasan kaafi qoyste oo halkii inooga sii ambaqaada maalintaasay mar kale adeegtanimo bilowday meeshay horey ugu adeegi jirtay iyo tani waxba ma wadaagin meel tuulo ama degmo yaroo soo kooban dhan walba bay ahayd tanise waa xamar oo aad u irdo badan reerku mid sidaa u howlyar ma aha wuxuu ka koobnaa toddoba qof oo joogto ah iyo korkosocodka oon isna kala goyn habeen iyo maalinna ama imanaya ama tegaya maryan iyadoo miskiinta aqoonta iyo ilbaxnimada gaabana bay u dharxiratay shaqadii reerka dhammaan reerku aroortii waa wada foofaa iskool iyo shaqo ayuuna aadaa habarta cutuga ee guriga iska joogta maahee sida badan maryan waxay kacdaa aroor walba saacaddu markay tahay shanta ilaa shanta iyo barka inkastooy dhibaato dhibaato ka soo martay ugu dambayntii baratay sida cuntada loo kariyo afada guriga lihi aad bay isugu taxaluujisay inay maryan tababarto oo ay ka faa'iidaysato waxay habeen iyo maalinba u faruur xiraato shaqada ayaa maalintii dambe afadii reerku shaqo gaaban ee dhowr beri ah meel u aaday safar dibadda ah gurigiibaa waxaa isugu soo haray dadka intiisii kale afadu mushtar bay ahayd odaygii reerkaa sidiisii habeenkii dambe soo daahay waxbuu soo laacay oo ma habboonayn markuu guriga imanayay uu soo gelayeyba maryan buu u yeedhay maryan cashada iigu soo dhaqso qolkaasna iigu keen maryan baa hurdadii ka soo booday iyadoo awalba isaga laabta ku haysaya islahayd casho sii waxayse qaadan weysay cuntada qolka iigu keen wuxuu uga jeeday garan weysay sidiiba yeeshay oo meeshuu weydiistay bay igu geysay cuntadii markay soo dhammaysay ee aystiri dib u laabo buu inta cududa qabtay dhegtana afka u saaray yidhi maryan hadalkii oo kooban qarsoodina ah caawa adaa qolkan ka xaas ahe fadhiiso maryan baa beerka loo dhaafay oo naxdin iyo yaab gariirtay meelay ka qaylisa ma joogto waxay tidhaahdana way garan weysay way baqday naxday yaabtay ama kaagtay oo iyadoo kor iyo hoosba kurboonaysa hadal aad mooddo raad iyo tashwiish galay waxa ay ku tiri yaah mmama aniga intaa waxaa u raacday dhawaaqyo iyo codad aan la karayn waa sidee maryan miyaadan i garanayn waa maxay aniga iyo hadalladan sidii adigoo aniga wax kale ii haysta ninkaa taqaanida odayga ahe caawa adiga ku doonayaan ahaye soo fariiso oo bal inoo sheekee intaan wax cunayno runtii muddo aad u badan baan kula hayay waxbaase i hortaagnaa waxaasoo caawa aan xor ka ahay ama aynu ka wada nahay ninkii oo dhareer daadinayaa yidhi maryan marba marka ka dambaysa waa lagu sii kordhayay dhidid naxdimeed baa qooyey inkastoo wakhtigu qaboobaa dhar sidaasa ma qabto qof hurdo ka soo toosay bay ahayd waxay qabtay guntiino aan iyaduna si fiican ugu xirnayn ay hadba taf qabanaysay naxdintay naxday bay weliba kasii kala furantay si ay yeesho iyo meelay waxmarisay garan la'ayd waxay u daysatay inay iyadoo sidii galooti iska taagan oon hadlayn meesha iska surraato isagoo ku qaloobiyayana wuxuu yidhi maryan wax aniga iga baqayaad u muuqataayo waa sidee miyaadan u arkayn inaan odaygii dhammaayo reerka ahay waa ii nasiib wanaag marba haddaan caawa adoo sidan u carfaya qolkan cidlada ahe naagbaastii ka maqan tahay kugula baashaalayo maryan way maqlaysa hadallada uu lahaa uma se wada dhaadhicinoo way dhakafaarsaneed wejigiisoo iyada ku soo jeeda umay jeedin indhahay siin la'ayd hadba daymay ku xad is oranaysay markaasay misna degdeg uga dadbanaysay awal wuu fadhiyeeye intuu sara kacay buu maryan gacanta soo qabtay qayli bay maagtay markaasuu inta afka qabtay dhegtana afka u saaray ku yidhi imaqal maryan hadalkii oo kooban caawa qolkan adaa ka naag ah haddaad qaylisidna way kaaga daraysaa intiiba intuu luqunjibaaray wuu sariirtii ku baquujiyey maryan oo dhan walba balaayo ka soo ballaysay meelay aado iyo waxay yeeshana garanla baa af labadii yeertay cid u timid ma jirin oo caruurtuna way hurdeen habartuna horay bay u fahamtay waxa meesha ka socda hadday gacan geysa istilaahdana waxay ogsoonayd waxa wiilkeedu yeeli doono habartii waxay door biday inay ka muquurato inta rabsho dhici lahayd oo askari iman lahayd dabadeedna dhibaato guriga gaar ahaan wiilkeeda u iman lahayd maryan cabbaar bay niiqniiq tiri qolka dhibaatadu ka dhacaysay wuxuu ahaa mid meel sii durugsa guriga kaga yiil oo sidaa looga maqal wakhtigu goordambuu ahaa dadyowga dariska ahina inta kol hore seexdeen baa weli la tumayay walowba ayyan ku dhowayn hadday maqlaanna sidaa isuma soo dhiseen waxay u qaadan lahaayeen xaasas yaryaroo dhibaato gaarahi dhex martay caweysin wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaanba sidii aan horeba idiinku sheegay qaybta dambe ee barnaamijkeenna caweyska washington waxaa marti noogu ah fanaanka caanka ah cabdi baadil ibraahim oo ka tirsanaa hobolladii waaberi cabdi baadil kusoo dhowow barnaamijka caweyska waa mahadsan tahay waa dhowahay walaashay macaan aad baan u dhowahay cabdi waxaad joogtaa waddanka netherland sow sidaa maaha waddanka netherland ayaan marti ku ahay oo aan joogaa adiga waxaan joogaa laba wiik waxaan waxaanan u imid ururo soomaaliyeed oo halkan iga casuumaa jira communitiyaasha soomaalida halkan ka dhisan holland ayaan u imid oo waxaan u wadnaa qabanqaabo ah in ay kowda luuliya hal meel ku wada dhigaan iyo carruurta soomaaliyeed sidii mataqaanaa loo caawin lahaa ee dhibaataysan waxaan ka soo dhoofay germany oo aan muddo adi ilaa iyo labaatan iyo kolley in labaatan iyo kuma daray inta kale waa la naxaya haddaan ku dare ayaan macnihii ku noolaa oo haddana aan ku noolahay xaasi carruurna ku lahaa soomaalida waxaa la yidhi waa reer guuraa waxaa la yidhi kolba gobol bay tagaan kolba waddan bay u guuraan arrimahaas adiga miyaanay ku saamayn dhowr iyo labaatankaa sana ma germany unbaa deganayd germany unbaan deganaa waxaan diidayba inaan mar dambe ama mar kale aan idhaahdo mataqaana qaxooti baan ahay meel kale aan ka idhaahdo waan ka xishooday hal mar igu filan waa tahay En socdaalkaagii ugu dambeeyaed soomaaliya kaga soo baxday en magaalada muqdisho aad ka soo dhooftay baan filayaa Een, magaalada muqdisho allahu naxariistee aniga iyo faadumo qaasin iyo xabiibo xasan tooxow dowladda waxay noo dirtay festival korea halkaasaanu ka qayb galnay Een, annagoo dowlad ah oo shidan oo dee sidii la yaqaanay ah markii iigu dambeysay faadumo barnaamij qof ay la dhigto anigu ahaa marka kuuriyaanka miyaad ku Oo.
heystaa nin farax la odhan jiro af soomaaliga yaqaanay oo safaaradda kuriga u fadhiya ayaa macnihii mataqaanaa een, na xafidsiiyey marka wuu weliba habka een, mataqaanaa een, codadkan gergariirka ah ee dhawaaqa Mhm, ee microphone la-aanta lagu heesa mhm.
ayaanu tababar bil yar bil ayaanu ku qaadanay tababar Waa tahay.
habeenkii dee waxaan ahaa nin kuryaano heesay un baan ahaa cabdi baadil markaa goormuha sanadkaasi wallaahi waxay ahayd een, kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii bishii maars ayay ahayd waa tahay march baynu maantana joognaa labadii kun iyo afar iyo tobankii ee heestii Aw.
markaa heesihii kuuriyaankeed habeenkaa qaadayseen wax ma ka xasuusataa waan ka xasuustaa inkastoo aan qiiroonayo sababtoo awaale dowlad baan ahaa mhm nooilbikin jolkiiluye julmankii kwanza kijoktori ulimyo kijare murane inta kale kuma daray markay soomaali hagaagta ku daraya
macnaheeduna waa maxay markaa ha waxaa weeye macnaha nin wadani baan ahay wadaninimadeeda waan haysanayaa gumaysina ma ogoli aha marka waa intaasoo af kuuriyaana ha maanta cashar baabanu kaa baranaynaa ha
cabdi ee, marka heeso badan baad leedahay dabcan ee, fanaaniin eh, gabdha-aana waad isla heesteen heesaad leedahay oo gaarihina way jiraan bal heesahaaga Ah.
waxaan jeclaan lahaa ayn- heesta koobaad ee aan jeclaan lahaa inaynu ku wada nasano inaad taariikhdeeda xoogaa yar naga maqashiisa heestan
aradka ballaaran oo baa waan kuu biseeray hadna waad basaaste sama aan bahawne hadmaan maayoy kulana sama aan bahawne hadmaan basroy kulana warbalcadiyo cibuuriyo baan dheera iyo gado balooley helada balooley balooley helada balooley bu'aaliyo kismaayo baraawe iyo xamar cadde balooley helada balooley heestas waxaa abuuray nin mataqaanaa in cabdullaahi lecture la yidhaahdo oo ku nool canada ayaa een muddo annagoo dee saaxiibaan ahayn waa inaan is arag telefoon igu soo helay markaasuu ad- sheekaysanay oo eh, adigu kheyradii wadankii wixii waan ka sheekaysanay marka wuxuu yidhi niyahow markaan bulshada dhex gali dad badan oo isbaadigoobaya ayaan arkay Waata.
nin naagtiisii mataqaana adigu waxbaba aad soo arag sababtoo anigu markaan waddanka kasoo tegayay burburkii iyo dhibaatadii iyo dagaaladii lama aan kulmin laakiin isaga dadkii la soo kulmo oo ahaa marka meeshaan tagaba waxaad arkaysaa buu yidhi nin naagtiisii raadinayo naag ninkeedii raadinayo een mataqaanaa in carruur israadinayo marka tii baan adigu hees ka sameeyu yidhi ilaa iyo intaan ka imanay canada waate marka waa Marka- hees baafina oo dee maaragtay laleeyahay gobolladii soomaaliya oo dhan baan kaa soo raadiyey weli waan kula ahay waan kula ahay marka mana dhammaanaysuu yidhi ilaa haddaa la israadiyaa buu markaa baadidoonka awal soomaaliya ku koobna haatan waxay soo eh, haddii heesta aad qayb labaad ku dari lahaydeen nairobi iyo addis ababa iyo masar iyo yeman iyo meelahaasaa la iska raadin lahaa soo ma
Adigu- annagu xitaa wariyaasha xitaa ayagu israadinaya xitaa waa arkay
de iyaguna baadidoonku bay qayb ka Warka yihiin israadinayeen Mhm.
ya baadidoonku bay qayb ka yihiin waa tahay cabdi baadil bal hadda heestanna aan iyadana ku xas waxaan u malaynayaa markaad heestaa maqashay waxaad xasuusanaysaa maalintii aad qaadaysay iyo jawigu siduu ahaa iyo haddaan qiyaaso marka waxay ahayd goor galaba oo oo roob da-ay oo casar lasoo toostooso oo shaah casriye la cabayo
wallahi zahroy zahroy wallahi bilaahi waxaad i geysay magaaladii xamar ahayd weliba waxaad si- waxaad isii dhex geysay expiora theaterkii ahaa ayaad isii dhex hadda xaadiidaad taagan markaa heeska dhegeysanay inaad xasuus dheer gelaysa iyo qurux iyo jawi cajiiba iyo nabadgelye iyo dad isjecel ha ha wallaahi iyo markii saada mataqaanaa heeska aan wada xasidaynay mhm iyo markay i dhiibaysay oo laxan ka saara ay lahayd yaa heesta Yaa.
sameeyey erayadeeda eryadeeda waxaa weliba horteeda ku aliftay mataqaanaa saada cali heesta saada cali warsame baaba samaysayba iyadaa aliftay oo ila saada Marka, waaba een, abwaanad ha marka ayagu baa jiray marka lagu talagalay sida aan filayo oo aan rabnay inaan samayno Mhm.
marka heesaan kasoo hormarinay Mhm.
Eh, marka iyadaa aliftay marka eh, kadib bay kugu tiri adigana qaybta qaad ana qaybtan aan qaadi doonaa marka labadiina wada qaadee adiyo saada cali warsame Ah, yaa isla dhaafsanayo markaasaa wasanka si fiican mataqaana aan aan mataqaana moraal ugu soo yeeshay oo een, mataqaana aan niyad ahaan iyo laxan ahaan iyo inaan mataqaana een, baawar samayno mhm annagoo markii sidii ugu soo jeesan baadi wadankii burburay goormaheed cabdo heestaasi markii aad qaadeen waxay ahayd eh, siddeetan iyo toddobadii
waata aad iyo aad baad umahadsantahay cabdi baadil intaasi aynu kusoo koobi doonaa qaybtii koowaad ee waraysiga ee toddobaadka dambe ayaynu dabcan qayb kale oo aad u xiiso badan isugu iman doonaa
adiguna hablaha maanta waad u horeysay halbowlaha wadnaha iyo godadeeqa hurday
aad bay u mahadsan tahay saare cidla nur ayaa barnaamijkaasi cawayska washington nala socodsiinaysay halka aad ka dhegaysanayseena waa v o a washington maxaa noo xiga caasha waa barnaamijkii martida mikrofoonka iyo falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah cabdirashiid khaliif xaashe oo wasiir ka soo noqday dowladihii dalka soo maray haddana ah agaasime ku-xigeenka machadka heritage ee magaalada muqdisho cabdirashiid waxaan wax ka weydiin doonaa siyaabaha ay dowladda federaalka uga faa'iidaysan karto fursadaha uga bannaan goobaha laga xoreeya al-shabaab toddobaadkan ayaa waxay u ahayd ururka al-shabaab toddobaad ay guuldarrooyin waaweyn kala kulmeen qaybo ka mid a koonfurta dalka soomaaliya oo ay gacanta ku hayeen iyadoo magaalada xudur ay kala wareegeen ciidamada ethoobiya kuwa kalena la filayo in lagala wareego kuwaasi oo ku yaala gobolada gado baay iyo bakool haddaba goobaha ay al-shabaabka ka baxaan ayaa in dhowaaleba waxaa lagu arkayay inay kasoo cusboonaadaan colaado u dhexeeya beelaha wadadegaa meelaha qaarna uu ka yimaado isjiijiid xagga maamulka ah haddaba sidee dowladda federaalka uga faa'iidaysan kartaa fursadahaasi islamarkaana ay dibheshiisiin iyo maamulba uga hirgelin kartaa goobaha laga xoreeya al-shabaab dhammaan arrimahaasi ayuu nooga warrami doonaa cabdirashiid een marka ugu horreysa cabdirashiid kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka falastiin waad mahadsan tahay cabdirashiid waxaa jirta in een, toddobaadkan howlgallo kala duwan oo ciidamada amisom ay meelo kala duwan ka sameynayaan gaar ahaan kuwa etoobiya een, magaalada xudur oo kale ugu dambeysay toddobaadkan looga looga saaray ee xoogagii al-shabaab sidoo kalena qeybo ka mida gobolka gada laga saaray Een, laakiin goobo horena waa laga saaray maxay arrintani een, ah, ay- ay- ay kusoo kordhinaysaa een, gobolladii horey gacanta al-shabaabka uga baxay maxay uga duwanaan karaa goboladan cusub iyo deegaanada mar uun dee dowladdii dhul iyo deegaano iyo dad kusoo kordhay eh, iyo macnaha waa- waa- bay un bay bay bay u fasira loo fasiri karaa Ah, marka psychologically ama maskax ahaan eh, macnaha waa un qoladii laga lagala wareegay dhulkan waxa laisku haystay dhulka iyo dadku ahaa mar kasta qoladii lagala wareegayna dee un tug baa gaartay qolada ay usoo wareegteenna dhulkaas iyo iyo deegaankaasna dee un do- hadda guul bay tirsanayaan laakiin runtii hadda soomaaliya eh, un dhulka un eh, hadda dowladda ay gacanta ku hayso waa ballaaran yahay ama at least dowladda ka agdhowdhow xataa haddii iyada gacanta ku hayn guud ahaanna un eh, kuwii hore gacanta lagu hayay iyo kuwa hadda soo wareegayaba waxaa un loo baahan yahay de in eh, maamul iyo iyo iyo systems iyo wax shaqeyn kara ay ka hirgalaan guud ahaanna soomaaliya haddii hadda guud ahaan soomaaliya oo dhan waxa ugu weyn oo haysta waxa weeye hay-adihii iyo baa ka burburay hay-adihii baa ka burburay hay-adahana eh, dee guryo iyo kombyuutaro iyo softwares combyuter ku jira maahane waa dadka iyo maamulka iyo aragtida iyo siyaasadda iyo waxaas marka xoogaa soomaaliya un waa un ama magaalada gacanta ha kusoo gasho oo muqdisho kale oo dhowr sana hadda gacanta dowladda ku jirta ama xudur ha noqoto ama hadda kuwa kale ha noqoto haddaan ummadda soomaaliyeed oo dowladda madaxda iyo kuwa gobolka jooga iyo askarta iyo dadkao dhan haddaysan inaysan mas-uuliyaddaas sida ay tahay u qaa aysan rabeen inay u qaadaan ethoobiyan uqabtay ama amison uqabata eh, waxba ka bedeli mayso marka xoogaha sibaa soomaalidu ay ugu baahan yihiin inay macnaha ay dalkoodan inay dehantaan oo dhistaan oo oo ilaa nin ajnabiga dalkan kuuman hayn karo kuuman dhisi karo qofka soomaaliga baa loo baahan yahay kan degmada jooga iyo kan gobolka jooga marka iyo oday dhaqameedka iyo sheekha iyo kan ganacsatada marka waxaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed baa u baahan inay maskaxdeeda dib ugu laabato macnaha oo oo oo oo ay siday dad u noqon lahaayeen uga fakaraan marka un waa guulo waa la kala sheeg sheegana laakiin eh, howlo badan baa kusii dhexduugan macnaha eh, wareega magaalooyinka ay meel u wareegayso shaqaa la rabaa shacabkii service iyo waxtaray rabaan Eh, maxaa la yidhahdaa hadday waayaanna macnaha de un waa waa waa kuma farxayaan macnaha oo ama amniga ay ku haysteen eh, shabaabka haddii eh, hataa dawladda u- intaas keliya u hayn eh, siin weydo waxaa dhici karta inay inay dhici karta inay kuwii hore oo haystay ay ka fakeraan marka waa un runtii waa arrin un waxyaal dheer weeye una baahan eh, eh, aragti iyo iyo iyo iyo rabitaan iyo juhdi iyo iyo hagarbax taasna waa mid un shacab iyo dawlad iyo iyo kaadirba laga rabo marka maxay tahay in in in la sameeya haddii mar ay milatarigu galaan magaalo oo laga saara al-shabaabka maxaa ugu baahi badan oo dadka iyo deegaankuba u baahan yihiin runtii dawladdu markay magaalooyin galayso waraaqaha waa ugu qoran yihiin wixii la samayn lahaa oo hadda eh, kama maqana wixii la samayn lahaa way ogyihiin amniga in horey laga sugo in loo baahan yahay shacabka in services iyo khidamaad loo qabto waa loo baahan yahay in macnaha dee eh, dadka ciidanka meesha soo gala laftigooda ciidan discibliin iyo akhlaaq kusoo galay inay noqdaan waa loo baahan yahay waa in isbedel wax ku- meesha wax- waxaad kusoo kordhisaa oo ninkii aad ka qabsatay wax ka wuxuu ku hayo wax ka fiican la timaada waana u qoran tahay dawladda waana u qoran tahay bal eh, dadkan loogu yeero international communityga ama bulshada caalamka xataa laftigoodu aad bay arrimahaas hadda ugu baraarugsan yihiin oo eh, waxay dhahaan winning the hearts and the minds of the people ama in dee eh, wadn- eh, qalbiga dadka la hanto oo waxay u baahan yihiin la gaarsiiyo oo magaalo kasta eh, duruufaheeda ka jira qaar baa biyola-aan ka jiraan qaar baa eh, maxaa la yidhahdaa shaqa la-aan ka jirta xataa ka baxday marka waa la yaqaanaa wax qoran oo hadda adduunka o dhan lagu ogyahay weeye oo afghanistan iyo ciraaq iyo meelo badan ba laga laga hirgeliyay iyo wadamadan afrikaanka wixii loo baahan yahay waa la yaqaanaa services iyo khidme iyo wax kasta waa loo baahan yahay wixii haddaan marka haddaan eh, haddii haddaan resource loo hayna lama samayn karo haddii rabaan waraaqaha ku qornaadaan Eh, laakiin eh, un un un un shacabka laftigiisana hadda un labaatan sanay barteen oo aan iyaga ay isku tashanhayeen Eh, waxa ugu muhiimsan waa nabadgelyo nabadgelyada dawladda haddii sugto akarteedana laga nabadgalo waxaa dhici karta shacabku inay iska soo celceshadaan maxaa la dhahaa noloshoodii hadda sida muqdishoa ka muuqato oo guryahoodii ay dayactirteen oo kariysteen oo nolol xoogaa usoo noqnoqotay marka waa arrin eh, dadka deeqbixiyaasha iyo dawladda soomaaliyeed iyo ciidanka laftigiisa eh, eh, maxaa la yidhahdaa iyo shacabka waa laga farabatan kalena inaan meeshii laysku qabsan oo qabyaaladii iyo beelihii iyo kooxihii iyo wixii haddii hadda meeshii conflict kale oo oo lagu kala tartamahayo qaniimo loo arko wixii ama wax hadda soo dhacay oo lagu kala tartamahayo oo taas laftigeeda coladeeda ay leedahay marka dawladdana siyaasad waasaca iyo iyo hoggaan toosan iyo dad mas-uuliyiina meesha joogaa looga baahan yahay dadka deegaanka laftigoodana inaysan hadda wixii ku kala qamaamin oo sidii eh, meeshii loo kala qaadqaadan lahaa lagu lagu mintidin deeqbixiyaashana inay da wixii ay ugu yabahoana maalin basheegi jireen ay siiyaan sababto hadda soomaaliya one point eight billion euro waa loo ballan qaaday lix bilood ka hor shirkii bruxelles haddana lacagta dawladii gacanteeda lasoo gaarsiin ama dalka la keeninna dee un laftigeeda waxyaaba badan oo hadda waraaqaha ku qoran baan hirgeli karin En waxaa jirta in inta badan marka ay al-shabaabku ay ka baxaan deegaan ay gacanta ku hayso oo ay gacanta dowladda soo gasho dhowr arrinaa ka dhacdo ah in maamuladii la isku qabsado ciddii madaxda u noqon lahayd ama hogaamin lahayd en in qabiiladii ay maaragtay dagaal iyo dhibaato iskula soo jeestaan en deegaanadaasi wada deganaa labada shabeellaba waa ay ka dhacdo horaa loogu arkay en maxaa is leedahay arrimahaasi waa ay sababayaan maxayse dowladdu ka qaban kartaa si arrimahaas looga hortago waxa ugu weyn walaal soomaaliya hadda waxaa loo eh, waxaa dadku u qaabaysan yihiin hab qabiila hab qabiila loo qaabaysan yahay hadda macnaha sida keliya hawl eh, ama maaragtay baarlamaanka wax lagu kala qaybqaybsaday ama kuraasta waaweyn ee dowladda loo kala qaato beelaha weli layahay soomaaliya waxay u baahan tahay in barnaamijkaas loo gudbo barnaamij eh, xisbi oo kale ah iyo aragti iyo mabaadi oo markaas mabaadi'dii lagu hogaamin lahaa eh, dalka ay dowladda soo dhigto soo bandhigto Eh, dadka kale oo fikradda dawladda fikrad ka fiican inay hayaan aaminsanna ay soo bandhigaan marka inta qabiilkan lagu jiro oo aan xisbiyo iyo eh, aragtiyaal oo markaas oo development iyo horumar dhaqaale iyo arrimaha bulshada sidii wax looga qaban lahaa iyo waxaas aan imishka lasoo saarin qofka meesha ugu yaro ugu ugu dhaqso badan oo uu salka la geli karo waa qabiilkiisa meeshiina waa bannaan tahay waana la wada degaa laismaana tirin sida loo kala badan yahay lama yaqaan dad ba hadda markay shabaabku joogaan ay shabaabku empower gareeyoon awoodii gacanta u geliyeen kuwo kaley macnaha markii hore talada inay hayn jireen aaminsan kuwa inay u badan yihiin aaminsan marka guud ahaan waxyaabaha la isku haysto oo dhan waa qabyaaladaas baa hadda indhahaas oo okyaalahaas qabyaaladaa la qabaa marka waa in sida ugu dhaqsaha badan baarlamaanka iyo dawladdu loo gudbo eh, barnaamij macnaha ideology ama mabaadi iyo fikir siyaasadeed oo oo xisbiye iyo lagu wax lagu kala tartamayo haddii kale qofka qabiilkaasa ugu dhibyar inuu wax ku organize garaysto meeshiina waa bannaan tahay ee ku qabsi ku qadimaysida iyo aan ku habsada iyo anaa markii hore u badnaa iyo hadda anaa tabar haysta iyo waxaasoo dhan baa meesha soo gelaya tan kalena siyaasiyiin aan runtii macnaha un oo iska qaraabanaya baa markii dhici karta xamar iyo iyo iyo national politicska inay eh, ay ay macnaha eh, ay ay fursad ka waayaan inay gobolada macnaha ula wareegaan eh, dhaqdhaqaaqoodii iyo iyo dano dhamacoodii siyaasadeed marka xoogaa runtii shacabka soomaaliyeed oo guud ahaantiis iyo iyo gaar ahaan qeybta siyaasadda ku jirta baa wax badan ka khaldan yihiin oo macnaha eh, xoogaa waxaa moodaa in macnaha si un si degdega wax loo kala dadafahayo oo labaatan sano soddon sanana dhici karta ummadda soomaaliyeed inay tiih la gelinayo marka un laakiin hadba ninkii gacanta talada ku haya iyo dowladdan iyo dadkaas ha- hagid iyo leadership iyo hoggaan iyo fikrad fiican aan wax lagu soo herin karo iyo wax lagu kala dabari karo ayagaa laga rabaa marka ma ku muuqataa in inta aanba howlgal la qaadin ay fiicnaan lahayd dowladda in qorshaheedii iyadoo diyaar uu u yahay inay fuliso ciday rabtaba hala kaashata ama ururada bulshada em, ama hay-adaha kale arrimaha dib u heshiisiyiinta iyo dhismaha ka shaqeeya ha noqota in marka hore iyadoo aanay qaybahaas kala diyaar ahayn inaan marka horeba magaalada ciidan ahaan lagu gelin oo aan laga saarin kooxaha haysta ilaa wixii kale ee lagu bedeli lahaa ay diyaar yihiin ma u aragtaa in howlgalkan lagu fududaanayo iyadoon wixii kale aysan diyaar ahayn wallahi hob- howlgalka in la galo waxaa keenaya eh, amni darrada keenaysa oo b- beys ama bar lagaaga soo duulaya maalin kasta waxaa dhici karta inaad is- inaad istiraatijiyad eh, ama dadka is- istiraatijiyada istiraatijiyada milatary ku- ku fakaraya inay isdhahaan falaartan bal iska iska fujiya Eh, laakiin waa daruuri saa sheegtay inay eh, ay jiraan macnaha maxaa ka dambeeya maxaa ka dambeeya markii meeshaan la qabto waana qoran yihiin anigu intaan xataa markaan dawladda ka tirsanaa waa arki jiray waa qornaayeen wax kastoo la sameynaya iyadoo qoran oo carabi iyo ingiriis iyo soomaali ku qoran baa la hayay laakiin sometimes wixii in la fuliyaan fududayn dad baa gudihii jooga dawladduna barnaamijkan hadda federalismka la leeyahay eh, dadkii deegaanka jooga laftooda talada waxbay ku leeyihiin oo dadkii meesha jooga waa tala leh dadkii waan isku tala ahayn marka siyaasiyiin oo oo dee doobinaya oo dana leh dhowdhow dana dhowdhow badan lehna waa wixii baa ka dhex kalluumaysanayaan marka wax waa la qori karaa laakiin dadka oo talada ay khusayso ama stakeholderska la yidhaha waa talada ka batay deegaankii bay joogaan dowladihii ajnabigaha waa jooga oo wax macnaha ama kuwa meelaha qabanaya kuwa donoriska marka runtii laakiin hoggaanka soomaalidu wax waa muujin karaan waana fiican tahay marka hore aan magaalooyinkaas la gelin inta ay khusayso oo dhabta ah eh, in in in talada ay isku soo dhaweeyaan kuwa kaloo ka walaaqi karana inay haddii wax la- isla meel dhigi karaan isla meel dhigaan haddii kalena un ay talo u hayaan oo de- macnaha scenarioska kala duwan oo dhici kara marka eh, mar- mararka qaarkood in la howlgalo waxaa keenaya arrimaha amniyo ciidanka iyo securityga talada keenaya laakiin un un dawladdu guud ahaan waa tabar yar tahay waa tabar yar tahay oo magaalooyinka hadda ay hayaan baa macnaha waxyaaba badan ka daa- macnaha ka ka kala daadsan yihiin Eh, waana runtiina tayada tayada dadka dadka hadda siyaasadda ku jira oo soomaaliyeed oo dadka madaxda sarsara maahan kuwa hoose oo deegaankaas kuwa jooga hadday dadka ganacsatada iyo bulshada hadda dhehaysa bulshada rayidka iyo culimada iyo wuxoo dhan ahamiyad u arki lahaayeen in magaaladaas markii la xasiliyo eh, xasi- xasi- xasilinaan laga helo horeyna loo socdo waxyaaba badan baa la qaban karaa laakiin un wax iska wada beelaha ah oo cid ka naxaysa aan jirin cidka dadka ku eh, ku hadda ku hawlanna ay dad un dee siyaasad iyo wax kala wax kala wax kala goosanaya camal ay yihiin baa dhici karta marka aniga eedda hadda dad gooniya uma saareen guud ahaan dadka siyaasadda ku jiro kuwa degaamada iyo degmooyinka iyo iyo dadka dhaqaalaha ku dhex- ka sama ka dhex samaya carradaas iyo dadkao dhan baa loo baahan yahay inay mas-uuliyad dareemaan mas-uuliyad iyo xanuun iyo iyo laxijeclo iyo isceebaysi la isceebaysanaya maalin ba leeyahay maxaa la dhahaa dad baa wax noo qabtay kuwaa ka baxay kuwaa noo qabtay soomaalidaa guud ahaan looga baahan yahay falastiin inay inay macnaha dee inay xoogaas dib isugu noqdaan oo hawlahooda ay si dad u noqon lahaayeen ka fakeraan laakiin ethoobiyaanku magaalada waa galayaan stationka iyo xodihii ciidamada iyo afarta koonar iyo dhowr baray samaysanayaan magaaladaas dadka nool iyo dadka ku dhex jira iyo dowladda soomaaliyeed oo hadda mas-uuliyadda haysa dadkaasaa loo baahanya inay aragti dheer la yimaadaan oo aragti aragti dheerna waxaa lagu gaari karaa barnaamijkan qabiilkan in laga baxo aragti siyaasadeed iyo xisbiye iyo dad fikrado kale oo nool oo waxbarashaan ka shaqeynaya beeraan falaynaa iyo waxaas miiska lasoo saaro markaas waa laga bixi lahaa qayladan iyo reer hebel baasaan yeelay iyo dhulkii waa lala wareegay iyo waxaan laisku beherlaxoodsanaya ama dadka lagu lagu kicinayo macnaha En marka dhinaca kale al-shabaab haddii ay mar waayaan magaalooyin muhim u ah amaba ay adkaataba in ay sida ay gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya hadda ay ugu dhex nool yihiin ay ugu dhex noolaan waayaan oo ay ka howlgeli waayaan muxuu noqonayaa mustaqbalka al-shabaab al-shabaab way og yihiin magaalooyinka dalka oo dhan in laga qabsan karo kuwaana dagaalamaan hadda magaalooyinka xamarna way iskaga bixeen baydhabo way iskaga bixeen beledweyne way iskaga bixeen buurxa kabe iyo way iskaga bixeen haddana haddii lagu su- subaxii haddii lagu dhaqaaqo maxaa la dhahaa magaaladan hadda ay baraawo oo ay joogaan way isaga baxayaan way og yihiin inay dad uga dhintaana ma rabaan Eh, barnaamijkan ayagu dadkan oo ay eh, macnaha eh, reer galbeedka u yaqaanaan inay iska dhiig bixiyaan bay rabaan amisontan meesha lagu hayo mushaar laga bixinayo guul bay u arkaan in dhiigbax u socday u arkaan Eh, maxaa la yidhahdaa marka magaalooyinka iska noqonayaan dadkoodii eh, gurdan raaca u raacay iska kala tegay leeyihiin kuwooda amniyaadka iyo inta u muhiimsan bay qaarna meelo eh, dee ku dhabacda dhahayaan oo noogu noogu dhuunta eh, ku dhufuuka dhaqaaqda way sameynayaan qaraxyadan iyo ishaligidaan hadda meel iyagoo eh, dhimasho ku talagalay ay gelayaan way wadayaan marka al-shabaab ayaana way iska macnaha way iska un eh, way ku talagaleen in laga qabsan karo magaalooyinkan hadda waana way kuwii horena iyagaa isaga baxay tabarna uma hayaan taangiga marku soo dhaqaaqo oo amison qore ay ku ridaan oo taangiga ku dalooliyaan ma haystaan marka eh, intooda xoogaas dhahaysay macnaha eh, eh, qaar oo iska dhindhimanayaan markay dagaaladaas ka galaan laakiin inta kale way kala baxayaan baadiyahay ku jiraan xoolahooday haystaan magaalooyinkay qaarkood kusoo laabteen laakiin haddana un eh, dowladda waa ka tabariyad yihiin laakiin dowladda waxaa laga rabaa hadda kahor kissinger henry kissinger baa dagaalkii vietnam laga sheegay inuu yidhi dowladduna macnaha haddii mucaaradka eh, dee iska iska aamusin weydo oo ka adkaan weydo waa jabtay dowladda haddii mucaarad ku furan yahay ama mid hubaysan ha noqdo ama mid macnaha specialkan hubaysan oo kale waa mar macnaha ciidankii haddii mucaar ciidan kale oo oo oo oo aan ciidankii dowladda ahayn ka ag furan yahay ama jab baa gaaray buu yidhi mucaaradkuna waa guulaysteen buu yidhi intayba nool yihiin marka iyaga istaraatijigaasaa dhici karta inay ku talagalayaan Eh, laakiin guud ahaan dowladda way ka tabariitaan oo sam- sumcaddii iyo iyo taageeradii shacabkana ma haystaan iyagoona dhaqaalihii iyo magaalooyinka haysan jireen iyo wixii ay ay- ay ay haysteen hadda saas uma haystaan laakiin madaxdooda oo kale cabdirashiid xaggee tegi karaan ay ku dhuuman karaan En waa waa waa waa waa waa waa dhab in askarta kale ay kala dhuudhuuman karaan ama dadka dhexe laakiin madaxda sarsaroo kale sida ah- sida axmed gudan oo kale xaggee aadi karaan mukhtaar robow iyo axmed gudana hadda iskuma imaan karaan En gobolladii ay ku jireen ay ku dhuumaaleysanayeenna waa loogu soo galay xaggee kale aadayaan hadda ayagu ayagu qaarkood baa way dhici karta de magaalooyinka waaweyn oo oo soomaalida eh, ama puntland ha noqoto ama somaliland ama muqdisho ha noqoto ama meelaha lamidka in iskaba joogaan qofku inuu guri galo kuma eh, kuma adka baadiyahana amison magaalo kasta iyo tuulo kasta hadda magaalooyinka waaweyn bay amison qabteen kadib tuulooyinkii iyo degmooyinkii iyo magaalooyinkii iyo meel kasta waxaa dhici karta inaan eh, iyo iyo baadiyahaba la qaban karin ama mansuur maxaa la dhaha amrikiba xooluu ku raacanayo lo-bu ku raacanayo maxaa la dhaha eh, duurka maxaa la dhaha bay iyo bakool marka baadiyahaas iska aadi karaan soomaaliya jawi la isaga noolaan karo way qofku intuu duurka iska galo iska xabkaysan karo Eh, haddana laakiin hadda ayago ciidankooda iyo tuulooyinka iyo meelaha u furfuran iyo say magaalooyinka waaweyn xataa ugu ilbaxeen inay ugu dhex jiraan iyo hadda niman oo macnaha maalmahan u malayn maayo in macnaha eh, eh, un- ay meel cag dhigaan eh, niman hadda waayi kara ilama ahan Eh, osama bin laden baa intaas macnaha eh, agdegay base military oo dowladda bakistan leedahay uu iska agdegay marka qofku hadduu rabo inuu dhinto wuu dhuuman karaa intii ayaana laakiin un eh, aniga hadda ma filaayo in macnaha eh, ay hadda khatar haddii xataa ba- laga qabsado baraawe iyo meelaha lamidka ah laga qabsado
barnaamijka martida mikrofoonka iyo waxaan halkaasi ku dhaafaynaa falastiin axmed imaan oo noo soo diyaarisay intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ah cashi ibraahim iyo sahre cabdi guud ahaan v o a oo danle nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.